maalintii shalay maamulka aala sacuud ayaa xukun dil ah ku fuliyey nin soomaali ah oo ka mid ahaa afartan iyo shan maxaabiist soomaali ah oo horay dil toogasho ah ugu xukumay maamulkaasi ninkan la dilay iyo kuwo kale oo ku xukuman dilka ee soomaalida ah ayuu maamulka aala sacuud ku eedeeyey inay sacuudiga soo geliyeen waxyaabo mukhaadaraad ah xasan xuseen yuusuf oo ah adeerka ninka soomaalida ah ee la dilay ayaa sheegay xilligii ugu wardambeysay wiilkooda uona la soo xiriiray waxyar ka hor inta aan la toogan wiilkaasi waxaa la yidhaahdaa maxamed nuur xuseen aa la dhahaa gacal ninkaasi wuxuu naga maqan yahay shan saac lix sanoo naga maqan yahay asaga haawana la soo xariira haa dili usoo la dilayo na la soo xariiro beed ku xergeeliya ku xeran maayo qoorsa qoorsa xeribna ugu jiro indhaabna way la xeran yihiin hooyayaa loogu salaamo soo dhahay u soo bax xasay keligii soo ahay aha ana lasoo xariira haa dadka soomaalida ah ee tahriibka iyo dhoofka ku taga dalalka shisheeyaha ayaa waxa ay marar badan la kulmaan dhibaatooyin badan iyadoona ay ugu horreyso in la geeyo meelaha ay shisheeyuhu dadka ku dilaan